Magaalada Buuloburte ee gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha. Bandhigga wax soo saarka beeraha ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Buuloburte, xubno ka tirsan Wasaaradda Beeraha Hirshabelle, hay'adaha ka shaqeeya horumarinta beeraha iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah xubnihii soo qabanqaabiya bandhigga ayaa bogaadiyay dadaallada loogu jiro kobaca iyo wax soo saarka beeraha.
baahneen horumarin iyo dhiirigelin. Hadda waxaa Ilaahay mahadiisa shan iyo labaatankii lix iyo labaatan shan iyo labaatankii iska hashato sideed ka mid ah inay tababar helaan oo ay maanta soo bandhigayaan waxay tabceen bandhigooda aan joogno toddoba iyo tobanka ama siddeed iyo tobanka hartay haddii intaasoo kale helaan berina waxaa imaan karta labaatan ama soddon kalo dhulbeereedka degmada buuloburto waa dhulbeereed aada u weyn iskaashatooyinka degmadan waxay ugu caajisaan waxa waaye haddiiba kuwii hore oo isdiiwaan geliba ay wax qabad waayeen nin kastaba beertiisa saas ka tabcado hadda wax ka helayd wax ka waayo iskaashatooyinkan haddaan dib u milicsado muddadii uu mashruucan socday waxaa loo saamaxay inay helaan tababaro kala duwan oo dhanka lojistikada beeraha ah khasaar goosashada iyo habka kobcinta wax soo saarka waxaana loo saamaxay in la awaabulo ay loo dayactiro kanaal agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle cabdulaahi cabdi hagar iyo xasan maxamed cabdi gudoomiyaha degmada buuloburte ayaa ku booriyey beeraleyda inay kordhiyaan wax soo saarka beeraha gobolka waxaan rajaynayaa in mashruuca halkaan laydii gala ari doonin mas-uuliyaddaa layd saari doonaa wixii hadda ka dambeeya sideedii iskaashad tiimka ii dhiman oo iskaashatooyinka cusub ayaga kiiskooda waa ii gooni iskaashatooyinka cusub oo sideedda mas-uuliyaddaa layd saari doonaa mas-uuliyadda layd saari doona waxay tahay w f waxay samayn jirtay wax loo yaqaano school feeding ilaa hadda waa samaysaa school feedingkaas waxaa qaadan jiray local injois hay-ado yaryar waxyaabahaasaa qaadan jiray hadda waxay noqotay in lagu wareejiyey iskaashatooyinka waxaan ka hirgelinay beledweyne iyo jowhar waa shaqeen hadda waa bilaabeen contracti olmos waa loo diray oo waa saxiixeen adinka sidoo kaleeto iskuullada buuloburto in inta laydii kala qaybiyo iskaashato walba shan iskuul ama afar iskuul ama lix iskuul hadba waxay ku soo aada la siiyo oo laydinkula xisaabtamaa laydinka rabaa aad iyo aada ugu kalsoonaa in bandhigga la soo bandhiga ee halkaas markaa aan soo galnay aan aragnay inaan arki doono maalinkaas hami weyn aan ka qabno maadaama annagu aan jecelnahay in beerihii ama dadku ay aadaan wax soo saarka gacmahooda ay aaminaan aynan isku hallaynin gacmo shisheeye in iskaashatadu ay sameeyaan beerashadii na dhiirigelin bandhigga noocan oo kale ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii beeraleyda loogu dhiirigelin lahaa tacabka beeraha